madaxweynaha hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe madaxweyne ku-xigeenka yuusuf axmed hagar dabageed qaar ka mid ah golaha wasiirada xubnaha baarlamaanka hirshabeelle gudoomiyaasha gobol gudoomiyaha gobolka hiiraan saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo gudoomiyaha degmada jallaqsi ayaa kormeer shaqo iyo dhagaxdhig ka sameeyey degmada jallaqsi ee gobolka hiiraan madaxweyne cali guudlaabe xuseen ayaa sheegay in degmada jallaqsi laga hirgelinayo xarumo ay ka mid yihiin maamulka degmada saldhig booliis suuqyada ganacsiga xoolaha iyo mashaariicio badan maadiisa maanta inaan dhagax dhignay mashaariic wax badan u tarayso bulshada ku dhaqan degmada jalalaq oy ugu horrayso xafiiska uu ku shaqay lahay maamulka degmada jalalaqsi oo ku jiro saldhigi booliska oo ku jiro iskuul iyo mashaariic kaloo wax ku oola ilaahay ayaan ugu mahadcelinaynaa cid kastoo amnigan aan ku qabanayno hawshaan ummaddan loogu adeegaayo gacan ka geysatana waxaan leenahay waa mahadsantihiin mashaariicdan iyo mid ka badan oo u soo socotaa degmada jalalaqsi waxaan leehay heer jalalaq waa mahadsantihiin sidaad isu abaabusheen sidaad ugu diyaargarowdeen hadday amni tahay hadday horumar tahay baa isaga kaashatiin waad ku mahadsantihiin ballantaynuna waxay tahay in amnigana laga shaqeeyo horumarkana laga shaqeeyo mashruuc kasta ee ka fula degmadaanna la dhaqangeliyo lana ilaaliyo wax kasta ee noo yimaado inaan ilaashanno annagaa nagala rabaa inaan wax ku darannan diyaar u nahay guud ahaan cid kasta ee hirshabeelle waxuun talaa ama waxqabada kusoo kordhaysana waxaan leenaha soo dhowow xili kastee gaabtana diyaar waxaan unaa inaan dheeraysanno sidoo kale madaxweynaha maamulka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe ayaa kormeeray isbitaalka guud ee degmada jallaqsi garoonka diyaaradaha iyo buundada wuxuuna socod ku maray xaafadaha degmada jallaqsi degmada jallaqsi ayaa ka mid ah degmooyinka ugu taariikhda dheer ee gobolka hiiraan waxaana degmo loo aqoonsaday sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii